barnaamijka rajada dumarka barnaamijkeena mar walba waxaad ka dhagaysan kartaan idaacadda rajada dumarka ee soomaaliyeed waxaana ka xalinaa dhibaatada ku dhacda hablaha yaryar iyo caruurta iyo gabdhaha la kufsada barnaamijkeena waxaad nagala soo xiriiri kartaan mar walba idaacadda rajada dumarka ee soomaaliyeed walaalayaal waxaan ku fureynaa aayadaha kitaabka quduuska ah oo idinka soo xulnay ee nala socda oo anaguna waan garanaynaa oo waan rumaysanahay jaceylka ilaah inoo qabo ilaah waa jaceyl oo kii kusii jira jaceylka ilaah buu kusii jiraa ilaahna asagoo kusii jiraa taasaa jaceylku kaamil inoogu noqday si aynu kalsoonaan u lahaano maalinta xisaabta maxaa yeelay siduu isagu yahay ayaynu inagana dunidan ku nahay jaceylku bakdin ma leh laakiin jaceylka kaamilka ahi bakdintu dibidduu u saaraa waayo bakdintu cinqaab bay leedahay oo kii baqaana kaamilkuma noqdo jaceylka waynu jecelnahay isaga waayo isagaa hore inoo jeclaaday
habeen wanaagsan walaalaha wada nagala xiriiro halkan waa idaacadda t w r ee barnaamijkeena rajada dumarka oo habeen kastoo sabti aad kala xiriiri kartaan ama ka dhagaysan kartaan mawjada shan iyo labaatanka mitrban iyo imeilka idaacadeena oo ah rajada dumarka at gmail dot com walaalayaal barnaamijkeena waa mid aan adeegsan doono dhagaystayaasha hawada nagala xiriira waxaana caawa idinsoo gaarsiin doonaa cashirkii konton iyo lixaad qaybtii afaraad oo ah taxano aan idinla qaybsan doono dhowr toddobaad ee nagu soo fool leh habeen wanaagsan waa idaacadda t w r oo habeen kasta oo sabti ah saacaddu markay tahay hal saac iyo bar ilaa laba saac ama toddobada iyo barka ilaa sideedda qofba siduu u yaqaano aad ka maqli kartaan barnaamijkeena rajada dumarka barnaamijkeena rajada dumarka waxaan markastaba idiinsoo xunnaa haddaba casharka aan isniraahno wuu wanaagsan yahay cawana waxaan barnaamijkeena idinku soo gudbin doonaa cunto fudud dhammaan deganadii oo dhan amba aamusnaantii oo dhan xaggay tagtay iyo cuntooyin fudud aamusnaantii dhammaan xaggay ahayd iyo sheeko gabar ku saabsan oo aan ka sheekeen doono waxaana barnaamijkeena diyaar u ah anigoo ubaxa iyo walaashay canab ee ku soo dhowaada
guud ahaanba barnaamijkeena caawa ayaa ah mid aan wax uga taaban doono nafaqeynta iyo mowduucyada aan kor ku soo sheegnay waxaan doonaynaa inaan ka hadalno cuntada fudud ee aynu maqanno cunto fudud cunidda cunto fudud cuntada fudud waxay qofka cunaya gaar ahaan haweenka uurka ah iyo caruurta soo koraayo u tahay sida adigaoo inta soo ururiyay jabjabyo qoryo ah iyo warqado kadibna kabriid ku daaraya taasoo haddii ay qoryihii iyo warqadahaasi sida ugu habboon aad yeeshid oo markaad kabriid ku shididba dab marku uu bilaabanayo inuu shidmo haddaba si aanay dabkaasi u qaboobin waxaa loo baahan yahay inaad ku dartid warqado si ay ugu noqdaan sida shidaalka oo kale sidaas oo kale ayaa cuntada fudud u tahay sida shidaalka oo kale si caafimaad leh ayaa cuntada fududi u tahay sida qoryaha lagu tuuraya dabka si uu dabkaasi u baktinin sidaasoo kale ayaa cuntada fudud u leedahay aboodsiin iyo culays uu kordhiya taasoo caawin ka geysata xagga nafaqada maadaama ay caruurta calooshoodu ay yar tahay oo si dhaqsaa u buuxsanto haddana ay yihiin kuwo si dhaqso ah u koraayo aad ayay muhiim ugu tahay iyaga caruurta waa mid ka duwan dadka waaweyn waa iyagoo maalintii u baahan laba ilaa saddex jeer oo ay cunto cunaan nafaqa leh cuntooyinka ay ku yaryihiin dufanka iyo sonkorta laakiin leh wax yar oo fatamiin ah intaad dooran lahayd ayaa cuntooyinka ku badan yihiin borotiinka yar fatamiin ah inaad dooran lahayd cuntooyinka ay ku badan yihiin borotiinka cuntooyinka borotiinka ku badan yahay ayaa waxaa ka mid ah kow dufanta looska ee rootiga la marsado laba jiiska la marsada rootiga saddex ukunta la fuuriyey afar garoorka iyo midhaha kuwaanoo dhamma u fiican korniinka iyo koridda unugyada jirka caruuraha waa inaan la siinin midhaha daangada canabka iyo wixii la mid ah qudradda iyo midhaha ma aha borotiin laakiin waxay fitamiinada iyo macdanta muhiimka ah muuska cambaha ama qudradda kalaba inta aad ka samaysid rooti ama biskud waxaadse xusuusataa inay cuntada fududi aanay wax faragelin ah ku samaynaynin walaalayaal waxaan filayaa inaad aqoon ka kororsateen mowduuceeni aan uga hadlaynay cuntada fudud iyo faa-iidada ay leeyihiin runtii saaxiibay mowduuceena ku saabsan cuntada fudud aniga ahaan ayaa ka faa'iidaystay waayo waa mid aan hubo inaan caruurtayda uga farxin doono waxaana hubaa inay ku farxi doonaan mowduuceena xiga ayaa noqon doona su-aal xaggay aaday dhammaan aamusnaantii waxaan filayaa inaad dhagaysan doono dabeecadaha aynu su-aashan jawaabteeda heli doono xaggay aaday dhammaan aamusnaantii
dhisno ayaanti weydhowdaho ciise wuu imaanayaa ciise wuu imaanayaa umada wuu doonayo umada wuu doonayo wuu asxaan fali jiro adimokaan haysanku orod yidho socon jiro ayaanti weydhowdaho ciise wuu imaanayaa ciise wuu imaanayaa Kindaha wayibu Kindaha wayibu Araktidisa ufuro Wa amir kiruntao Ayado muchiyo Ayanti weydowdaho Isewu imanaya Isewu imanaya Waalbaakiichanada waalbaakiichanada kii muftaaxa u aho kiyenkiray baalumo naarta kuwaas qobayo ayaanti weydhowdaho ciise wuu imaanayaa ciise wuu imaanayaa
mawduuceenna ayaa waxaan wax yar uga hadli doonaa sida ay tahay xornimada dumarka soomaaliyeed tan ayaan waxaan uga hadlaynaa xornimo oo hadalka gabdhaha soomaaliyeed walaalayaal waddankeena soomaaliya waa ummad muslimiin ah oo weliba aad u daneeya ku dhaqanka diintooda muslimka iyo waxay diinta sheegi in lagu dhaqo taasoo dumarka ay ku qasbaan yihiin inay aqbalaan waxyaabaha dumarka ay ku dulman yihiin waxaa ka mid ah dhaca in naagta in lagu helo iyagoo isku galmoonayo galmoosho aan sharci ahayn taasina naagtaasi ah, falkaa ay samaysay ay ku xukun ku mutaysato xukunkaas oo noqon kara in la dilo haddaba naagta keligeed ma aha waxa dembiga sameeyey oo nin ayaa la sameeyey ee ninkii maxaa xukunka ka reebay oo naagta keligeed looga dhigay waa su-aal macquul ah balse arintan maadaama dhaqanka amba xukunka ay ku salaysan tahay dhaqanka soomaalida ah ayaa waxaa jira wadankeena soomaaliya ah markii la arko gabar iyo wiil galmo sharciga ka baxsan ay sameeyaan in lagu xukumo gabadha keliya in la dilo hadday gabar tahay in guriga lagu celiyo hadday guursatayna in dhagax lagu rideeyo oo ninkii la sameeyeyna aan wax dhibaato ee loo geysan ee ka warama walaalayaal midaas oo kale walaalayaal sidaan horeyba usoo sheegnay gabar soomaaliyeed ee mas-uulnimada ahi haddii la arko iyadoo nin galmood la samaynayso waxaa lagu xukumaa xukun dil ah gabadhii oo markaan lagu marag furayo haddaba su-aasha ayaa ah aaway ninkii dembiga kula jiray saaxiib taasoo keliya ma aha waxaa gabdhaha lagu sameeyo waxaa kaloo jira haddii gabdhaha aabbaheed uu hanti leeyahay oo aabbahana markaasi tii rabbi ku timaada xaqii dhaxalka ee hantida ah aabbaheed ay ka heli lahayd ayaa noqon mid ay ku dulman tahay oo markasta laga hooseysiiyaa wiilasha ay aabbaha wadaagaan oo wax dhaxalka ka yar la siiyaa aabbaha caruurta ragga iyo dumarka ah dhalay miyuusan qaymo u lahayn gabdhaha amba xaq u lahayn haddaba waxaa loo cuskanayaa ayaa ah mid diini ah ee aan eegno dhaxalka waa sidan ilmaha waxay dhexlayaan wiilka iyo gabadha wuxuu dhexlayo waxay la mid noqonaysaa mid la mid ah xaqa ama dhaxalka ay laba gabdhood helayaan tan oo micnaheedu yahay markuu wiilku helo lacag la mid ah boqol shilin gabadha waxay heli konton shilin oo nuska wiilka ah walaalayaal waxaan ka mid nahay dumarka waxyaabahaas aan ka soo sheekeyna lagu xukumay haa dunida muslimka ah wadamo ka mid ah ayaan dumarka loo ogolaanaynay inay ka shaqeeyaan xafiisyada iyo meelaha laga shaqeeyo inkastoo adduunyada ay isbedelo badan ka jiraan gaar ahaan dalkeena soomaaliya la arkay dumar badan oo hurdada ka kacay oo ay bilaabeen inay ka qayb galaan doorashooyinka baarlamaanka hase yeeshee taasi aanay ka harinta kooridii lagu hayay dunida aan joogno waxaa jira meelo ama wadamo badan oo dumarka ay awood u leeyihiin oo weliba qaarkood madaxweyne ra-iisul wasaare ka yihiin haddana markaad eegto waxaa badan dhibaatada dumarka adduunka lagu hayo gaar ahaan dumarka soomaaliyeed haddana waxaan jecelnahay inaan ka aamusin aan akhrino tasalooniga koowaad cutubka afraad aayadda kow iyo toban waxaana qoran sidan oo aad u dadaashaan inaad nabad doondoontaan oo aad dantiinna ku joogtaan oo gacmihiinna ku shaqaysaan sidaan idinku amray haddana walaalayaal isla aayaddii ayaan idin xusuusinaynaa ayaan dib u akhrinaynaa tasaloonikada koowaad cutubka afaraad aayadda kow iyo toban ilaa laba iyo toban waxaana qoran sidaan oo aad u dadaashaan inaad doondoontaan oo aad dantiina ku joogtaan oo aad gacmihiina ku shaqaysaan sidaynu idinku aaminay inaad sidaa idiin eg ugu socotaan xagga kuwa dibadda jooga oo aydan waxba u baahneen waxaynu ku noolnahay duni aada u dhawaaq badan ama u buuq badan waayo sidaan dumar u nahay waxaynu mas-uuliyado badan naga saaran tahay caruurteenna iyo raggeenna oo aanaan markaa u haysan waqti nagu filan markaan sidaa leeyahay waxa sugan oo la doonayo inaan qabanno oo mar kasta na hor yaallo dhaqid iyo nadiifin oo hanta caruuraha iyagoo u baahan inay daryeelno waxaa kaloo jira dumar badan oo howsha guriga qabta oo haddana shaqooyinka kale ee guriga ka baxsan taasoo waxa yaabaha ayaga ah marka qaarkood u isticmaalayaan sida cudurdaar oo kale ee ma ahan in aan aamusno haddeer nolosha kuwa naga mid ayaa ku nool nolol sahlan laakiin waa kuwa ay hareereeyeen buuq iyo mashaakil buuqaasi waa mid ka yimid xanaaq iyo xanaaq loo qabo farxad la-aan waxaa laga yaabaa inay jiraan kuwa naga mida oo ku nool nolol aamusnaan ah oo ay ku maqsuudsan yihiin laakiin qalbiyadeenna ayaa ah mid ah mid qanac la-aan iyo wareer ah buuqa amba wareerka ayaa ka yimid habab kala duwan miyaanan ahayn inta badan waxaanu isku halaynaa shaqooyinkeenna in uu qalbigeenna ku maqsuudo laakiin kitaabka quduuska aan akhrino safaniyaah waxaana qoran sidan waa cutubka saddexaad aayadda toban iyo toddobo rabbiga ilaahaaga ah ayaa dhexdooda jooga isagu waa mid xoog badan oo ku badbaadin isagu waa mid xoog badan oo ku badbaadin doona farxad buu kugu reyreyn doonaa oo wuxuu ku nasin doonaa jacaylkiisa oo gabay buu kuugu farxin doonaa aan akhrinayo xaanaa cutubka saddexaad aayadda lix iyo toban waxaana qoran sidaan ilaah intuu dunida jaceyl u qabay ayuu siiya wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinsan u lahaado nolosha weligeed ah ma rumaynta aad masiixa rumayso ayaad ku heli kartaa nabad aan akhrino kitaabka wacdiyaha cutubka afraad aayadda lix iyo toban ayaa waxaa qoran sidan dadka uu isaga u taliyey oo dhami dhammaad ma lahayn laakiin kuwa isaga ka daba iman doona kuma reynreyn doonaan isaga hubaaltaasina waa wax aan waxtar lahayn iyo dabagal dabaysha oo kale dhammaan waxyaabaha lacagta lagu gadan karo ma ahan mid qalbigaada farxad masquudin iyo nabad ku siin karo haddaba haddayba sidaa tahay maxaynu u aaminsanayn aan akhrina sabuurka cutubka afartan iyo lix aayadda toban waxaana qoran sidan isku daya oo ogaada inaan anigu ilaah ahay waa lagu sarraysiin doonaa qurumaha dhexdooda dhulkana waa lagu sarraysiin doonaa tanina ma dhawaaqa ilaah oona hogaaminaya oona dhiirigelinayaa markaynu mashquulsannahay oo buuqsannahay jawaabtu waxay tahay ma maqli doono hadalka ilaah haddii aan mar kasto nahay mashquul oo aanu nolosheenna ka dareemayno dhawaaq ama xanaaq iyo dudmo qof ayaa hadda ka hor yiri weligaa ha dhaafin fursad afkaaga xirayso aan akhrino sabuurka cutubka lixdan iyo labo aayadda kow ilaa laba ayaa waxaa qoran sidaan nafteeda waxay sugtaa ilaah oo keliya oo badbaadintuna waxay ka timaadaa xaggiisa asaga oo qura ayaa dhagahayga weyn iyo badbaadihayga ah isaga waa muraayadeeda oo anigana la ii dhaqaajin maayo aada ayay u fududahay inuu nala hadlo inaan ka cabanno oo aan ku muranno ama ka doodno oo aan qaylino laakiin markaan weyno wakhti aan ku ammaano waxaan qol ka siinaynaa ilaah qalbigeenna si uu uga shaqeeyo nolosheenna oo uu qalbigeenna uga buuxiyo nabad aan akhrino shiyaaca cutubka soddon iyo labo aayadda toban iyo toddobo ayaa waxaa qoran sidan oo xaqnimada shuqulkeenna wuxuu ahaan doonaa nabad xaqnimaduna weligeed waxay keeni doontaa xasilooni iyo kalsoonaan miyaanan ahayn balan wanaagsan mise miyaad jeceshahay in aad sidaan oo kale u noolaato walaalayaal qalbigiina ku casuma ilaaha koonka abuuray inuu soo galo noloshaada waxaa laga yaabaa aamusnaantaada dhexdeeda ilaah ereygiisa inaad maqashid adigoo aaminsan ilaah inuu baryadaada u maqlaayo
weli halkaad naga maqlaysaan oo idaacadda t w r oo habeen kastoo sabdi ah dhagaysataan barnaamijkeena rajada dumarka welina waxaan dhexda uga jirnaa cashirkeenii konton iyo lixaad inta badan si aad ah ugama fikirtaan waxa ku saabsan aamusnaanta waa run waxaan ka fikirnaa aamusnaanta laakiin anigoo leh shan caruurood waxaa laga yaabaa gurigayga inuu aamusnaado amba qosol naa haa waan ogahay waayo qofka caruur haysto inaanay aamusaynin laakiin markaan doonayno inaan maqno dhawaaqa ilaah ayaan waxaan raadsadaa meel aan keli ku ahaado intii wakhti ah meeshaan aadayo ayaa ah meel aan xiiseeyo meesha aan joogo ayaa ah meelaan ka baxayo oo aan iska bedelayo oo markay caruuraha ay albaabka soo furayaan waxaan ku irahdaa
maya maya dib ugu noqda sidaa daraaddeed halkeedii wakhtiga aamusnaanta ha ku qaadan aniga waxaan jeclahay inaan qol keligay ah oo aan albaabka xiro ayaan halkaasi aamusnaan ku qaataa qolka ilmahayga hadduu albaabka xiran yahay iyo hadday doonayaan inay ii soo galaan waxay soo garaacaan albaabka oo aniga ayay iga sugaan inaan qaabilo ama inaanan qaabilin aniga markasta waxaan jeclahay inaan ilaah wakhti la qaato tan oo ah mid muhiim inoo ah dhammaanteen miyaanay ahayn haa anigaba sidaa ayaan rabaa oo mar kastaba waxaan doonayaa qof aan la hadlo aan ducaysano ilaahu qaaliga ahow deji qalbiyada walaalaha oo rabbiyu caawi in dhawaaqyada qalbigooda ay maqlaan ka saaridda si wakhtiga soo socda ay dhawaaqidda u maqlaan eebbow adiga doonistaada ha ahaato rabbiyo waxaan ku soo hordhigayaa dumarka soomaaliyeed ee dulmiga ku dhex jiro aabbow xurnimo xagga qalbiga ah si rabbiyo intaas waxaan kugu weydiisanaynaa magacaaga qaaliga iyo magaca sayidkeena badbaadsheena ciise masiix aamiin berri waxaan jecelahay inaad isku daydid shay un maalinta buuxda waxaad isku dhiibtaa xanaaq qanac la-aan iyo xanaaq adigoo maalintaas isku dayaya inaad aamusto hal maalin waxaad joojisaa cabasho dood iyo hadlid aad dadka kale la hadlin aamusnaan waayo taasi waxaan aqaan inayna fududeen amba howl yareen waa inaan danaynaa oo weliba u gudbinaa caruurteenna iyo dadka kaleba laakiin isku day inaad aamustaa in ka inta karaankaaga ah xitaa haddii aadan inaad aamusnaanta ilaah weydiiso inuu qalbigaaga kaa siiyo aamusnaan waayo ciise masiix ayaa waxa uu yiri waa matayos cutubka kow iyo toban aayadda labaatan iyo sideed waxaana qoran sidan waayo yooxana waa yimid isagoo aan waxba cunayn oo waxba cabaynin oo waxay yidhaahdeen jini buu qabaa ciise ayaa wuxuu yiri ii kaalaya kulligiina kuwiina howshaysanoo oo culaabaysanoo waan idin nasin doonaa walaalayaal inagoo joogna gebagabadii casharkeenna caawa inta aanu soo gebagabayn waxaan idiin soo gudbin doonaa laba qoraal oo ku saabsan laba dumarka soomaaliyeed ka mid ah oo si toosa ugu xiran dhageysiga idaacaddeenna barnaamijyada ka baxa sabti kasta aamina waa gabar soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho aamina waa gabar ay dhammaan ehelkeedii ay ku dhammaadeen dagaaladii sokeeye aamina markay guursatay kadib ninkeeda ayaa dareemay inay ku xiran tahay idaacadda ereyga ilaah taasoo ku sababtay inuu ninkeeda uu dayriyey muddo hadda laga joogo sagaal sano balse haddeer fursad u heshay xalkeeda inay nooga waranto aamino waxay korisaa oo ayada wax ka sugaya toddoba qofood aamino waxay ka shaqaysaa isbitaal ka mid ah kuwa muqdisho ku yaalo mushaarka heshana waa midaan ku filnayn sideed qofood haddaba sow ma jiraan dumar aamino la mid ah oo sidaas iyo si ka daran oo ugu dhiban xagga nolosha miyaanay ka xoroobi doonin dhibaatada dushooda ah laakiin aamina waxay ilaahay koonka abuuray ku casuuntay inuu nolosheeda soo galo ee sida aamina oo kale ma jeceshahay inaad ilaah weydiisato inuu noloshaada soo galo walaashay aamino waxay leedahay ilaah wuu i barakadeeyey idinkana ilaaha idin barakeeyo qoraalka labaadna waxaan ka helnay khadiijo oo iyadana joogta magaalada beledweyne waxayna tiri warqadan waxaan idinku soo diray inaan idiin caddeeyo jacaylka u qabo dhageysiga barnaamijka rajada dumarka casharadooda waayo aniga waxay ii noqotay dhiirigelin walaashan khadiijo sida aamina oo kale waxay ka shaqaysaa isbitaalka qaybta shaybaarka waxay tiri aniga waxaan si qarsoodi ah u go-aansaday inaan bukaanka isbitaalka u duceeyo anigoo booqanaya sariiraha ay ku jiifaan halkaasna waxaan si cad ugu arkay inuu awoodda ilaah ee bogsiinta inay wax bogsiinayso waxaan idinka ahaan idinka codsanayaa inaad iigu soo ducaysaan ninkayga oo ay balwad addoonsatay waxaan ilaah ka baryayaa inuu idinka iyo idaacaddaba uu idin barakeeyo aamiin waxaana halkaa inoogu dhammaaday barnaamijkeena caawa wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo diri kartaan imailkeena oo ah rajada dumarka at gmail dot com ilaaha idiin barakeeyo walaalayaal casharkeenna konton iyo lixaadna waxaan kusoo gabagabayn doonaa aayado aan ka soo xulnay kitaabka quduuska ah oo anigu waan garanayaa oo waan rumaysanahay jacaylka ilaahay noo qabo ilaah waa jacayl oo kii uu ku sii jiraa jacaylka ilaah buu ku sii jiraa ilaahna isaguu kusii jiraa taasaa jacaylka kaamil inoogu noqday si aynu kalsoonaan u lahaano maalinta xisaabta maxaa yeelay siduu isagu yahay ayaynu inaguna dunida ku nahay jacaylku baqdin ma leh laakiin jacaylka kaamilka ah baqdinta dibadda u saaraa waayo baqdintu cinqaab bay leedahay oo kii baqaa kaamilku ma noqdo jacaylka ilaah waynu jecelnahay isaga waayo isagaa hore inoo jeclaaday waa ubaxiyo canab oo idin leh allaha idin barakeeyo nabadgelyo